tababarkan oo lagu qabday qaar kumid ah ciidamada asluubta jubbaland ee ilaaliyow xabsiyada magaalada kismaayo iyo weliba haqaban qabday wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta ee jubbaland iyo weliba ujeedada hayti sidii korlan qaadan lahaayeen tayada iyo aqoonta ciidanka asluubta ee ilaaliyow xabsiyada magaalada kismaayo tababarkan oo uusoo dareeray muddo saddex maalaya xubnaha ciidanka la kabaraay maamulka iyo ilaalinta maxaabiista iyo xabsiga sida uu soo sheegay taliyaha xabsiga magaalada kismaayo maxamed caaqib xirsi macalimiintii ka qayb gashay ka qayb qaatay iyo wasaaradda cadaaladda oo iyaduna ka soo qayb qaatay hawsha ayada abaabulkeeda iyo maxaan ku dhahaayay taabgelinteeda inta baan oga mahad celinayo marlabada waxaan u mahad celinayaa ciidanka juhdiga ku bixiyey u dhabar adeegay shaqada ay hayaan ee tababarka saddex cishaa qaadanayay taasoo ciidanka isaga ah ee asluubtu ay ka shaqeeyaan shaqo adag oo maxaan ku dhahaay bini-aadan la ilaalinayo waad garanaysaa shaqo adag oo maxaan ku dhahay muddo dheer socota waxaanu haynaa dad noolnoolad ka shaqaysaan shaqadii iyada ahayd baan dadka bini-aanka si loo dhaqmin lahaa maxaan ku dhahaay maamulka iyo maxaan ku dhahaay maxaabiisla dhaqankooda qaabka loo maamulo maxaabiista amnigooda sugidooda maxaan ku dhahay xuquuqdooda ilaalintooda iyo nidaamyadii u yaalay qofka maxbuuska ee xorriyadda laga qaaday camal looga dhaqmin lahaa baan loo dhaqanno taasoo iyadana tababarka loo sii xoojinayo markii ilaa markii afraad markii shanaad markii lixaad aan marayno intaan hadda tababarka isaga ah shahaadooyinka iyo abalgooda qaadanayno wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee jubbaland maxamed yuusuf cumar oo hiray tababarka sideedii maalmood soo dareeray iyo weliba uusa kula dardaarmay ciidanka asluubta ku faa'iidaysaday tababarkan inay ka dhaqan geliyaan xarumaha iyo ka ilaaliyaayana maxaabiista sheelgadisanooka hirin xabsiyada magaalada kismaayo soona tilmaaminta muhiimata in la horumariyo ciidanka asluubta jubbaland shirkii ama tababarkii runtii la siinayay asluubta dowladgoboleedka jubbaland oo ku saabsanayay maamulka iyo dhowrista xogta maxaabiista iyo xabsiyada runtii waxaan rabaa inaan idinkula dardaarmo dhammaan ciddii ka soo qayb gashay tababarkan aqoontii ay ka faa'iiday inay kula noqoto goobihii loogu talagalay iyo sidoo kale bulshadii loogu talagalay in looga adeego gaar ahaan maxaabiista ay ka faa'idaystaan iyo sidoo kale aad sii bartaan ciddii kaloo shaqadan idinla qusayso si uu aqoontan ay sii gaarto runtii saraakiil badan saraakiisha kuwa hadda kasoo qaybgala kasoo qaybgala laakiin saraakiisha maqan ama looga soo tegay xarumaha ama ciidanka saasoo kale in tababarkan aad gaarsiisaan shacabkii iyo maxay ahayto dadkii runtii xabsiga la keenayana aad si fiican aad ula dhaqataan insha allahu tacaala sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mar kale kasoo qaybgalayaasha gaar ahaan hay-addii barnaamijka naga caawinaysay umsom oo muddo badanna tababaro badanna soo siisay runtii sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahad celiyo ciidanka asluubta dowlgoboodka jubbaland